waxaa dalka kenya ka socda dibadbaxyo ballaaran oo ay dhigayaan dad kasoo horjeeda xukuumadda kenya kuna eedeeyey inay indhaha ka daawanayso howlgallada afduubka ah ee kusoo badanaya dalkaas waayihii ugu dambeeyey sida ay tilmaameen hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ciidamada booliska kenya ayaa xabsiga u taxaabay tobannaan ruux oo kenyaati ah oo ay ku jiraan mas-uuliyiin ka tirsan hay-adaha kala duwan ee dowladda ugu yaraan konton iyo saddex ruux ayaa laga qabtay guud ahaan dalka kenya maalmihii lasoo dhaafay waxaana ku jiro xildhibaan lagu magacaabo okeya umtatah iyo reuben kagame oo horey isugu soo sharaxay xilka madaxtinimada dalka kenya booliska dalka kenya ayaa diiday inay tafaasiil rasmi ah ka bixiyaan dadka ay xabsiyada u taxaabeen waxay kusoo aadaysaa iyadoo dhowaan madaxweynaha dalka kenya uu qiray in afduubka dalka kusoo badanaya ay ka hortegi doonaan halka horaan wararka la xiriira afduubka uu ku tilmaamay inay yihiin kuwa marin habaabin ah